galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a washington saddex xildhibaan oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ayaa maanta lagu doortay magaalada muqdisho saddexdan kursi ayaa laba ka mid ah waxaa ku guuleystay laba haween ah oo kale ah nuurto faarax jaamac iyo deeqo xasan xuseen dhanka kale xildhibaanada aqalka sare ayaa doortay guddiga qabanqaabada doorashooyinka guddoonka aqalka sare iyaga oo sheegay in doorashada guddoonka baarlamaanka ay dhici doonto labaiyo labaatanka bishan
xarunta xerada gaadiidka booliska muqdisho waxaa dib uga bilaabatay doorashada xubnaha aqalka sare u matelaya gobolada waqooyi iyadoo maanta lagu tartamo saddex kursi oo ka mid a koo iyo tobanka kursi ee matelayaasha somalilan doorashadii maanta waxaa ku soo baxay saddex musharax oo ku guulaystay tartankii maanta ka dhaca xerada gaadiidka booliska ayuub ismaaciil yuusuf ayaa ku guulaystay kursiga koowaad halka nuurto faarax jaamac iyo deeqa xasan xuseen ay kusoo baxeen labadii kursi ee kale oo ay la tartamayeen qaarkood siyaasiyiin la yaqaano ay ka mid ahayd xildhibaan caash axmed cabdalla iyo barofeor qaadi farduus cabdulaahi oo ka tirsan guddiga heer federaal ee doorashooyinka dadban ayaa ku dhawaaqday natiijadii maanta ka soo baxday doorashada ka dhacda xarunta gaadiidka booliska waxaan ku dhawaaqaynaa kursigii sagaalaad ee gobolada waqooyi oo koota haween ahaa waxaa ku tartamay saddex musharax oo kale ah hodan abokar xasan waxay heshay koob iyo labaatan cad deeqa xasan xuseen waxay heshay afar iyo labaatan cad amran cilmi fariid waxba may helin cad ergada codaysa waxay ahaayeen shan iyo afartan ergo cod xumaadayna ma jirin kursigaa waxaa ku guulaysay deeqa xasan xuseen oo heshay afar iyo labaatan cod nuurta faarax jaamac ayaa guusheeda kadib u sheegtay warfidyeenada in afar sano kadib rajo ay ka qabto in lagu soo dooran doono magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaag waxaan rajaynayaa biidmilah in la igu doorto dooran doono gobolka sanaag waxyaabaha aan ka shaqayn doonana waxay ka mid ah in aan noqdo xildhibaan laga soo doortay degaankii uu ku dhashay taasoo aan rabo inaan in badan ka shaqeeyo in sanaag la igu doorto ayaan ka shaqayn doonaa afartan sanno afar hadday dhammaato oo ilaahay nafta noo daayay waxaan rajayn doonaa in laygu soo dooran doono goobtii aan ku dhashay ee gobolka sanaag degmada ceergaabo ayuub ismaaciil yuusuf oo ah wiil dhallinyaro ah ayaa u sheegay idaacadda v o a inuu mateli doono dhallinyarada soomaaliyeed una doodi doono xuquuqda dhallinyarada waxa aan u doodi karo aan leeyahay maanta ee halkan aan ka sheegayo dhallinyarada soomaaliyeed maanta xor ayay u yihiin maanta jaanis ayay u leeyihiin maanta inay siyaasadda qayb ka noqdaan maanta dalkan badbaadadiisa dalkan horumarkiisa dalkan in loo jiheeyo dhinaca fiican iyo mustaqbalka fiican dhallinyarada qayb fiican bay ku leeyihiin markii loo eego laba kun iyo lix iyo toban maanta aad bay maanta dhallinyarada uga muuqanayaan haddii ay noqoto dhanka baarlamanka oo aan xoogga saarnay oo dhallinyaro aad u fara badan kusoo baxday waxaan rajeynayaa insha allah in isla xisaabtan imaan doono waxaan rajeynayaa insha allah shacabka aan matalayno koo iyo tobanka kursi aqalka sare ee gobolada waqooyi oo doorashadoodii taalla muqdisho hadda waxaa ka harsan laba kursi oo keliya taasoo dhammaystirkeeda laga sugayo guddiga doorashada heer federaal dhinaca kale xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ayaa kulan ku yeesha xaruntooda muqdisho iyagoo maanta magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka aqalka sare waxaana guddigaasi maanta uu muqdisho kaga dhawaaqay in doorashada guddoonka ay dhici doonto labaiyo labaatanka bishan aynu ku jirnay januari cabdulqaadir okay v o a muqdisho